isbitaalka magaalada habaasweyn ayaa waxaa la doonayay in laga dhiso xarunta raajatada ama ekstreyga taas oo uu maalgelinayo bangiga adduunka walbank balse arrinkaasi ayaa waxaa ka dhashay khilaaf aad u weyn shacabka deegaanka habaasweyn ayaa sheegeen in aysan maxkamad iyo isjiidjiid diyaar u ahayn oo ay doonayaan in mashruucaasi laga fuliyo isbitaalka magaalada habaasweyn waxa ayna sheegeen in helidda raajatada ay u raadsadaan magaalada wajeer iyo sidoo kale qaxootiye hardhaab iyo magaalada gaarisa ee ismaamulka gaarisa waxayna dowladda hoose iyo midda dhexe iyo bengiga adduunkaba ka codsadeen in si deg deg ah mashruucani loogu fuliyo magacayga waa axmed maxamed gorod waxaan u baahannahay brojektaas in si dhaqso ah noolo qabto arrintaas oon maaragtay la yidhaahiyey kootineg u dhammaatay haddana in lagu noqdo waa qalataayiide waanan u baahannahay brojektaas si deg deg in loo qabto stareedkii iyo wax kastaba wixii aan loogu talagalay brojekta walbank inay dib u celiyaan waan u baahannahay taayiide isre waxaan u aadnaa garis wajeer nairobi warengine marka tunataka esrdietu atanganaso kisasawa aniga waxaan ahay nin oday oo degan magaalada habasweyne ibraahim maxamed daahir baa magacayga ah oo degan oo ilmo u degan yihiina ahay waxaan ka cabanaya oon ka hadli rabaa projectiga habasweyne istaalkeeda oo loogu talagelay in loo sameeyo word oo loo sameeyo laboratory oo loo sameeya x-ray oo aad ugu baahannahay from september last year ilaa hadda la joojiyey arrintii idaheed dad yar oo ayaga dan qaas leh ayaa kootiina geeyey arrintii idaheed way soo dhammaatay hadda waxaan filahaynaa inay arrintiida project ay noo bilaabata oo shaqadeeda la qabta ayaan u baahannahay maxaa yeele skan iyo exray waxaan u aadnaa gaaris ilaa wajeer ilmahan noo degan meeshan maraan ka guuraynana ma laha magaalada liito dad yarna afduub naguma haysan karaan oo ayaga dan qaas ah wataan oo project ayaga inay helaan rabaan oo kootiina mar kasta geynahaya waxaan doonahaynaa inay sida ugu dhaqso badan projectideed loo sameeyo ayaan rabnaa nimanka hadda kootiina maalin hore ku soo jabeen inay haddana ay kootiina u socdaan warkeeda maqal taa raalli kamani mana ogolaanay waxaan rabnaa project inay noo qabsanto oo noola sameeya ayaan aad u doonay mashruuca walbank waxaan rabnaa sida shaqadeeda loogu talagalay inay u qabataan rabnaa ayagoon cabsi ina aan qabin waan garab taagannahay nin alla ninkii la siiyey project hadduu rabo nin kenyaan oo ka imaada dhawaan kenya haddii rabaa la siiyey project inay qabsanto yaan rabnaa anaga aadan waxaan deganahay buulandhege location waxaan codsanaynaa projectadii isbitaalka inayna loo hagaajiya cid la siiyaba waxaa yeelay exray waxaan u aadnaa anaga gaaris nairobi iyo waxaan u aadnaa iyo wajeed marka waxaan aad iyo aad u codsanaynaa inay projectadii si deg deg naloogu qabto oo naloogu dhiso jina yangu sahal mohamed farax former councilor yangu ni machache unajasi mengi nasitaka kuongea mengi na ile yale ambayo ninataka kuongea juu ya hospitali hiyo hiyo hospitali tuko na shida kubwa tunahitaji mihitaji mengi kwa hiyo hospitali e, ile shida ambayo tuko kwa hospitali watu wetu ambao wanapeleka kwa rifaro eh, anytime. Unajua hakuna x-ray, hakuna scan na still is hospital is at level 4. So tunahitaji hii hospitali kwanza ifike level 5. So ile jambo ya mbili ya ambayo nataka kuongea juu yake leo na hii ile jambo ya, ya mambo ya project ya World Bank. Hiyo kazi tunahitaji tafadhali, hiyo ile kitu ambayo tunaomba leo hii, hiyo project iwaachilie hiyo project tunahitaji.
Magacayga Cabdullaahi Aadan baa laydhahaa waxaan ahay nin area abaasweyne ward abaasweyne aan ahay oo ka imaada tuulada layidhaahaa meeri waxaan dan noogu jirtaa mar kastaba wixii horumarka habaasweyne ward ama habaasweyne district ayaa dan noogu jirtaa isbitaalka waxaa waaye horumarkeenna waxaan jecelnahay in horsarabsi wax maa in naloo dhiso tareyda wax alla wixii ma horumar nooceen naloo dhisaan annaga yaan doonayna oo diyaar u nahay salay iyo inaan gaaris u aadno dhibaatooyinkaas ma rabno waxaan rabnaa inuu waddankeen aan wax walba ka helno saasaan doonaynaa woodka waxaan nahay habaasweyne wood ilmaayaaley waxay u jirtaa 23 kilometers from habaasweyne annaga dhibkanaga waxaa waaye extrey markaan u baahanno waxaan u aadnaa ama gaaris ama wajeer hataa shaybaar weyn ma lihin dadku waa iska rafaadsan yihiin aad baa loo dhibaataysan yahay dadka waa la iska waxyareeyey marka taraaggaa dheer ee la aadahaya safarkaa dheer baaba intaasaa dadka dhibaato ugu filanba mashruucii extreyda ee soo baxay ee imaaday waxaan rabnaa dowladda sanad iyo bar waa la hortaagnaa dad shaksiaa hortaagnaa dadkaana dad danta dadka og ma aha waxay un shaksigan ay wataan waay danta guud iyo shaksigana way kala tahay arrinta ayadaa waxaan rabnaa gaashaanka in lagu dhufto in mashruuca asagaha naloo fasaxo naloo keeno oo world banka shaqadeeda ay qabsato national governmentiga iyo countigaba way mahadsan yihiin arrinta ayada aad baan ugu dhibaataysannahay waxaan rabnaa ciddii la siiyaba in naloo qabto baan rabnaa annaga oo weliba nala garab istaago oo waraabaha iyo dawacada dadka cunaysa laga dhiciyo niina xasan cabdi isniina xasan baadi aan ku magac dheerahay waxaan u baahanay projectan ayta oo saddex ruux iska wadwadato ma aala yani lacagta waa la celina uma baahnin waxaan rabnaa anoo kareer hawaasweyn haddaan ahnay inaa shaqada iyada noola qabtaa u baahannahay ana hadda kula hadlaa istaalan jiifaa dhinaca xanuunahay waxaan u baahanay extrea u baahanay waxaa la dhahay gaar hadda awoodaan gaar isku aadana ma hayi waxaan rabaa in shaqada iyada noola qab shaqada iyada noola qabtaa muhiimadda in anuka eh si kastaba ha noqotee hal sano iyo dhowr bilood ayaa waxa uu khilaaf hareereeyey mashruuca la doonayay in magaalada habaasweyn looga dhiso xarunta raajatada ama ekstreyga cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta deegaanka habaasweyn ee koonfurta wajeer